maamulka degmada dhuusmareeb iyo xarunta dhee ee maamulka caasimadda kadaafuri nidaamka diiwaangaliyowka shacabka heer qaran kaasoo sufuriya gudoomiyaha degmada waana duqa caasimadda dhuusmareeb cabdiraxmaan cali maxamed gudoomiyaha umadanla kala hadal warbaahinta sheegay in nidaamkan uu seeyey koo bedelo nidaamyo hore oo dhigjoojinhay haddana la qaaday nidaamka diiwaanka dhalashooyinka heer qaran waxaa bandhigistu ay u qaybsan tahay laba qaybood qaybta dadka waaweyn ama dadka hal sano ka weyn cimrigii rabaanba ha jireen waayo arintaanu hore uma jiri jirin dadka bandhigistaanu ma jirin amase waxay u jirtay si gobol gobola ama degmo degmo awal loo qaadi jiray bandhigistii oo marka maanta midaysan oo dalkii oo dhan hal sistem lagu qaadayo sharaf iyo karaamo iyo dadnimo ay noo tahay marka hawshaas ayaan maanta caasimadda laga bilaabay dadkii waaweynaana waa qaateen kuwii yaryarka ahayna waa qaateen marka hambalyaan leeyahay dowladda soomaaliya iyo dadka shacabka ah soomaaliya iyo reer galmudug iyo dadka caasimadda dhusmareebeed hambalyaan leeyahay waxaan u mahad celinaa wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya oo hawshaan runtii iyadu hormuudka ah oo wadda agaasimeyaalka iyo mas-uuliyiinta nagala joogta hawshaas oo maanta daahfurkeeda qaybta nagala ah iyo xaafiiska dandhigista ee caasimadda intaba waa u mahad celinayaa sidoo kale guddoomiyanan ka baaqay shacabka caasimadda in la qaado dhalashooyinka oo muhiiminga dhammaan adeegyada lankumaaragne ee qofkuusan baahanye sida walbarashada caafimaadka weliba waa ila halmaalow dadweynaha waxaan mar kale u dirayaa fariin ah inay isdiiwaan geliyaan dandhigista in la qaato dadka qofku inuu asalkiisu sugan yahay dowladnimona ku sugan yahay sharaf iyo karaamo ayay u tahay muddada uu rabo ha jiro baasaboorkiisa ayaa uu ku helayaa mudnaantiisa iyo codayntiisa iyo muwaadinimadiisa uu ku helayaa wuxuu helayaa xuriyadiisa iyo macnaha qaymayntiisa shakhsiyadeed ee soomaalinimada marka dadka waxaan leenahay isdiiwaan geliya hawshaan u imaada xaafiiskiinnii iyo magaaladiinnii ay ka furan tahay kasoo qaybgala barnaamijkii kale oo maaragtay qaybtiisii labaad oo nikaaxa iyo furiinka iyo ku saabsaneedna ayadana waa la daah furaya iyo dhimashada intaba haddii alla yidhaahdo laakiin hadda shaqada qaybtaana maanta bilownay agaasimaha guud ee isbedelka gobolka galgaduud doctor abuukar ali faarax eedhanishii hadhow ay nidaamka diiwaangelinta shacabka heer qaran gaar ahaan shahaadada dhalashada yaalka yaryar oo lagu qaado doono isbitaalada runtii waxaan aada ugu faraxsannahay in degmadii u horreysay iyo gobolkii ugu horreeyay inaan noqonnay barnaamijka dadegista midaysan ee soomaaliya laga fuliyo gaar ahaan isbitaalka guud ee gobolka galgaduud inuu noqdo isbitaalkii ugu horreeyo canug walba oo ku dhasho runtii uu yeelan doono loo sameyn doono haddii ilaa yidhaahdo dhalashadiisa kadibna maaragtay halkaas aan wada shaqeyn kala yeelan doono maamulka caasimadda oo iyagana usii dhammaystiri doona holaha u dhiman runtii soomaaliya ahaan dhib weyna lagu qabay arrinta sugnaanta iyo dhalashada ama guud ahaan dadegista runtii waxaa laga yaabaa inaad sanad gudihiis saddex mar afar mar soo qaadato warqad dhalasho waan rajeynaynaa insha allah in arrinkaas laga gudbay culeys badanna uu halkaas ka hari doono oo qofka marka ugu horeysa uu qaato dadegis loo sameeyo ama warqad sugnaan iyo dhalasho u qaato ilaa inta uu nool yahay uu isticmaali doono userkaas maaragta idga uu leeyahay aadaan umahsanti